المعلمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب فضل الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا عن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا فضلك أولي هي قفك ويني فضل الكبير قفك وين يدأدأ ee islaamnimada ku da-aystay fadliga uu leeyahay halkan waxaa looga jeeda xaqa uu leeyahay wuxuu leeyahy abu hureyre nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yarxam sagiirana ka aanu naxariisan kaayaga yar haddaanu muslimiinta nahay amba haddaanu bani aadanba nahay labadaba waa lagu macneeyey wa yacrif xaqa kabiirina kaayaga weyn xaqiisana aan aqoon falaysa mina naga mid maaha jidkayaga ma hayo qofka ka yarna aanu naxariisan ka weynna xaqiisa aan siinin ee aan ixtiraamin ee aan qadarin falaysa minaa naga mid maaha waa dembiile ee ka dhiganta falaysa minaa kamaalu liimaan ma aha bita'kiid kamaalu liimaan ma aha waa qof dembaabay jidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo jidkii muslimiinta lagu yaqaanay ma hayo falaysa calaa ariiqatina walaysa calaa hadyina waa gaal maaha falaysa mina naga mid maaha oo waa qolo kale oo gaalo ah maaha macnaheedii waay macnaheedu waxay tahay muslimiinta waxa lagu yaqaano oo ah inay naxariisna leeyihiin oo dadka yarar ay u naxariistaan kuwa waaweynna ay tixgeliyaan oy qadariyaan dhaqankaasi ninkaasi ma laha oo halkaa muslimiinta uu kaga leexday dembi weyn buu ku jiraa wey can abi nujayxin can cubayd اllahi bni caamirin can cabdillaahi bni camr bn caas radia allahu tacaala canhuma yabluqu bihi nebiya isagoo nebiga gaadhsiinaya bimacnaa hadalka soo socda hadalkii cabdillaahi bni camar maahee waa hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam man lam yarxam sagiirana wayacrif xaqa kabiirina falaysa mina waa kii iminka oo kale qofka kaayaga yar aanu naxariisan kaayaga weynna aan tixgelin oo aan qadarin falaysa mina naga mid maaha waa tarbiyadda asaasiga ah ee dadka lasoo siiyo amba ha ahaadaan ubadka guryaha jooga amba ha ahaadaan ardayda malcaamadaha iyo madaarista lagu hayee in qofku ka yarna uu u naxariisto kaka weyna uu tixgeliyo uu qadariyo ummadda taa haddii laga waayana waa ummad meel kale u socotaa can camar ibni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi leysa mina man lam yacrif xaqa kabiirina wayarxam sagiirana xadiiskaa hore iyo ka la midkae labaduba waxay ku yimaadeen sida uu sheegaya anas radia allahu tacaala canhu isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa la fadhiya ayaa nin weyn baa u yimi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dan ka leh ayaa u yimi meeshuna markaa way buuxdaa oo maaragtay meel la fadhiistaa ma banaana ninkiibaa waxoogaa cagataaleeyey oo meel fadhiisto hore u waaya asxaabtiina way ka yara gaabiyeen inay ka kala durkaan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man lam yarxam sagiirana wayacrif xaqa kabiirina falaysa mina qofka aan aqoonin naxariista ka yaryar iyo ixtiraamka ka weyn jidkayagii ma hayo bimacnaa muslimiinta amba asxaabtii meesha fadhidayba hadal ku socda rasuulku u canaananayaa muslimiinta o dhanna waa loo jeedaa marka qof weyne haddii uu yimaado in loo banneeyo oo la soo dhoweeyo qadarin iyo ixtiraam la tuso laysa mina man lam yacrif xaqa kabiirina wayarxam sagiirana waa la macne wa can abi umaamata abi umaama suday bnu cajlaan abu umaamata albaahili qaala wuxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi man lam yarxam sagiirana wayujila kabiirana falaysa mina ka kaayaga yar aanu naxariisan wayujila kabiirana kaayaga weynna aan weyneyn ijlaal iyo icdaam waa qadarin iyo tixgelin weyn aan siinin falaysa mina naga mid maaha marka waxaad dareemaysaa in marar fara badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku celiyey hal maroo qura maahee mar iyo labo iyo saddex iyo afar rasuulka calayhi isalaatu wasalaam siyaabo kala duduwan iyo goobo kala gegedisan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu kusoo qaaday qiimaha ay leedahay ciyaalka in loo naxariisto dadka waaweyna waxa weeyaan in la tixgeliyo abi umaamat albaahili oo saxaabi aada u qiimo badan oo ka mid ah asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim waxaana muuqatay nebigu calayhi isalaatu wasalaam kalsooni dheeraaday inuu ku qabay abi umaama markii uu soo muslimay buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam tolkii iyo qoomkiisu u diray wuxuu ku yihi diinta gaadhsii wuu baxay reerkoodiibuu u tegey oo gaalo ah diintii buu kula dhex dhacay qoomkiisi way beeniyeen reerkiisi way ka hor yimaadeen bal inay rumeeyaan iska dhaafay raacaane way go-doomiyeen way gaajay ku dileen iyo haraad isagoo finisha oo luunka ku wareegay oo haraadka aada yaabaysa iyo oonka haya ayuu meel jiifsaday dabadeedna wuxuu ku riyooday isagoo biyana loo keenay cuntona loo keenay waa qiso sugan dabadeedna markii uu toosay wuxuu toosay isagoo dheregsan oo oon baxay ayuu soo toosay qoomkoodii waxoogaa way iscanaanteen riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan laftooda badankooda waxay ku riyoodeen iyadoo la canaananayo la leeyahay war ninkii lidii yimi ee akhyaartaha ee noocaas ahaabaa qadisa inuu ilaahay baa waxsiiyey ee meeshaa ku ceeboobinee ka kaca meesha oo ninka horda waxsiiya way isula yimaadeen way go-aansadeen way u yimaadeen ninkiiyo waxay isaga yimaadeen cidina waxba aanay siin dheregsan oo cokan markaasaa can bakrati abihim dhammaantood way muslimeen oo diintay soo galeen nin aad u akhyaara ayuu ahaa waxaa la sheegay kaana min adxaki innaasi sinan wa atyabihim nafsan abi umaama nin aada u furfuran min adxaki innaasi sinan qosol badan oo had iyo jeer naftiisuna ay fiican tahayoo dadka madluumka had iyo jeer wejigoodu xidhay aan ahayn ee mar kasta dabacsan oo naxariis badan ayuu ahaa waxaa aada ugu weynay dadka diinta inuu gaadhsiiyo oo qofka u yimaado jaanis fiican oo uu ka helay buu arkayay maalin maalmaha ka mid ah isagoo masaajka jooga ayaa waxaa u yimi niman taabiciintii ka mid ah markaasaa wuxuu ihi ina dukhuulakum calaya raxmat lakum wa xujatu calaykum inaa ii timaadaan waa idin naxariis haddana xuja idinku tahay bimacnaa gees waa idinka naxariiso oo de waxay idinaan aqoon baa baran doontaan geesna xujay idinku tahay oo de mas-uuliyad baa idin fuulaysa oo waxa weeyaan wuxuu yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ummaddiisa laba shay buu aada ugala cabsi qabay laba shay inay ku dhacdo ummadda nebiga calayhi isalaatu wasalaam rasuulku aad buu uga baqan jiray maxay ahay labadaasi alcasabiyatu waalkadib qabyaaladda iyo tacasubka uu qofku cidun intuu iska jeclaado xaq iyo baadil bau ku raaco ama reer ha ahaatee ama urur ha ahaatee waalkadib iyo beenta hadal dheer buu ahaa wuxuu kusoo gebagabeeyey niman yahow annaga rasuulka calayhi salaatu wasalaam diintiina loo soo dhiibay si fiican buu noo soo gaadhsiiyey waxna kama hambayn idinkuna waxaa naga qaadataan war idin soo gaadhsiinayey dadka sii gaadhsiiye markaa qadiyadda balaaqa dadka dacwadda in la gaadhsiiyo aad iyo aad bay ugu weyneed abi umaama albaahili isagoo boqol iyo lix jira ayuu dhintay isagoo boqol iyo lix jira ayuu dhintay ereyo la yaab leh ayuu odhan jiro xikmada waxaa laga hayaa qofka muuminka afar buu udhexeeyaa bayna mu'minin yaxsudu wa munaafiqin yubqidu wa kaafirin yuqaatilu wa shayطaanin qad yuukalu ilayhi afarunbuu ka dhexeeyaa qofka muslimka ahi oo nin mu'mino walaalkiio haddana xaasidaya waa balaayo munaafiq neceb waa balaayo kale gaal la dagaalamaya waa mid saddexaad iyo shaydaan lagu salliday qofka muslimkaa intaasuu dhex taagan yahay markan waxay ka dhigan tahay waar adduunyadu meel la macaansado maahe waa meel dhibaato badane xataa kii muuminka ahaa ayaabaanaad ka badbaadahayn waa muna waa muumin waa munaafiq waa kaafir waa shaydaan dee addunkaba intaasunbaa joogta marka waxay ka dhigantay qofka muslimka ha islaaliyo ha adkaysto intuu adduunka u joogo wuxuu leeyahay man lam yarxam sagiirana qofka kaayaga yaraanu naxariisan wayujilla aan weyneyn kabiirana kaayaga weyn falaysa minaa jidkayaga ma hayo baabu ijlaali اlkabiiri wuu soo celiyay mar labaad qofka weyn in la weyneeyo qaala abu kinaanata abu kinaana wuxuu ihi alqurashi culamada qaar waxay idhaahdeen xadiiskiisu waa xasan waa la qaadan karaa can alashcariy imaam dahabi oo kale qaala wuxuu uhi ina min ijlaali اllaahi ikraamu dishaybati اlmuslimi وxaamil الqur'an غayr الغاalي فيiه wala اljaaفي canhu وإكرام ذي السلطان المقسط waxaa ka ina min ijlaal illaahi ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mid a waxaa layna faray ilaahay inaynu weyneyno qolyihii hore ee la halaagay waaa lag waxaa lagu dhaleeceeya waxayd wamaa qadaru llaaha xaqa qadrihi ilaahay qadarkii uu lahaa may siin ilaahay baa la yaraaday yacni wixii ilaahay uu ka mudnaa ee weynaan weyneyn ahaa ayay hoosu dhigeen marka qofka muslimkaahi ilaahay waa inuu weyneeyo marka qofka ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mid ah in shacaa'irtiisa la weyneeyo waxyaabaha ilaahay lagu garto ama loogu dhowaanayo salaadii iyo cibaadaadkii iyo calaamadii islaamka dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub waxaa ka mida markaa ilaahay weyneyntiisa ikraamu dishaybati اlmuslimi qofka in la sharfo ikraamu in la maamuuso dishaybati اlmuslimi qofka muslimka ah ee cirowga ah dishayba cirowga ninka ku ciroobay islaamnimada berigii hore waxaa la yidhi ibni aadamku muu ciroobi jirin waxaa la yidhi cid cirowda waxaa horreysay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam intii kale dadku say isaga tilmamadow yihiin in bay ku dhiman jireen markaa nebiyullaahi ibraahim baa habeen seexday wuu soo toosay isagoo timihiisa qayb badan ay ciraysan tahay wuxuu ihi yaa rabbi maa haada rabbigii rabbigayow ilaahay buu la hadlay waxani waa maxay markaasaa wuxuu ku ihi waqaarun yaa ibraahim ibraahimow waa waqaar waqaarku waxa weeyaan waa degenaan iyo waayeelnimo waa waayeelnimay ka dhiganta ibraahim calayhi salaam wuxu uhi rabbi zidnii waqaaran ilaahayow waqaar iyo waayeelnimo ii siyaadiyo ii kordhi intaa wixii ka dambeeyey reer bani aadam markay meel soo gaadhaan way ciraysanayaan ciradaasi dadku way ka meermeeraan moogta iminka aniga xoogaa yar baan leeyahay dadka qaarna waxoogaa bay leeyihiin marka haddii la yidhahdo warni waa ciraysatay wuxuu ka odhanayaa ma taqaana reer abtigay ayay bahashu ku badan tahayoo bahashu anaku gelin horaaba waanu ciraysanaa deed u ka cararaya qofka moogta ama reerkaygaa iska wada caynkaasoo maga magacyabana loogu bixiyeyo reer hebel baana la yidhaahdaayo bahashu annakoo dhallinyaraabay nagu bilaabataa subxaana allah yacni qofku wuxuu dafirayaa moogtahay arsaaqad badan iyo nicmo fara badan ilahi subxaana watacala intaa uu soo siinayey ayuu dafirayaa waa nadiir waa digniin qofka haddii cirada u timaado waxay ka dhigan tahay marxaladahaagii nolosha waxaad maraysaa qaybihii u dambeeyey in badan baad soo socotay bay ka dhigan tahay ka kac meeshoo islaani marka in la maamuuso qofka muddo dheer muslim ahaa ilamaa iyagu ka ciraysanayay in la maamuuso wa xaamilu lqur'aani in la maamuuso ilaahay waxyaabaha lagulagu garta waxaa ka mid ilahay lagu maamuuso xaamilu lqur'aan qofka qur-aanka xambaarsan وxaamiل الqur'aani qofka qur'aanka xambaarsan غayr الhaali فiihi ee qur'aanka aan ku talax tegin walaljaafي canhu iyo ka aan ka gaabin labadaa midna aan ahayn qofka xaamil qur'aanka ah ee ahlu qur'aanka ah qur'aan ruug bay soomaalida odhan jirtay qur'aan ruuga ah ee qur'aanka lagu yaqaano ee ku cibaadaystee dadka bara ee ahlu qur'aanka qofka in la ixtiraamo qofka in la ixtiraamo غayr الhaali فiihi ee aan ahayn ku talax tegey alhaali فiihi waxaa lagu macneeyey aladii yabtadicu fiihi wa yuxamilu macaani اlqur'aani calaa gayri macaaniiha qofka qur-aanka bidcooyinkiisa qur-aanka u deliishada oo aayaadka qur-aanka usoo luqunjibaadha amba macnayaasha qur-aanku uu tilmaamaya macnayaal aan ahayn saara amba qofka qur-aankii yaqaana laakiin qur-aanka ra'yigiisa iyo sida isagu la tahay uun ku macnaysta amba qur-aanka hawadiisa raaciya qur-aanka hawadiisa raaciya hadba waxa uu doonayo aayad qur-aan iyo qiil uga dheraadi uga dhex raadiya alhaali fiihi waxaa lagu sheegay oo kale inuu yahay qofka qur-aanka macnihiisii naxariista lahaa ee dabeecsanaanta lahaa ee ulfada iyo isu soo dhoweynta lahaa intuu ka raro qur-aankii ka dhiga wax adag oo casiira oo sacaba oo jaxiimo ah oo naxariistaro ah oo qur-aankii ka dhiga dhib iyo itixaan iyo rafaad ka dhiga yacni ku talax taga macnayaashii oo waajibaadkii wixii waajibkahay qofka haddii uu samey macsi ay ahaan lahayd gaalnimo gaadhsiiya oo qur-aanka dadka ku adkeeya qur-aanka dadka ku adkeeya fii bacdi alaxyaan dadka qur-aanka nacsiiya amba macallin ahaw amba caalim kale ahaw waxaa lagaa rabaa dadka qur-aanka inaad jeclaysiiso iyo islaamnimada qofku tasarufaadkiisa iyo macaamilkiisa qofka hadday nacsiiso qur-aanka hadduu qofka dadka qur-aanka aad nacsiiso aasim baad tahay aasim amba macalin baan muddo dheer ahaa macalimiinta qaar badan oo ka mid ihi ardaydooda qur-aanka way nacsiiyeen waxay u nacsiinayaan waa maxay qaabkla qaabka ugula macaamilayaan horena arrinkaa waynu u sheegnay waana arrin mudan in la soo celceliyo lagu baraarugo qur-aanka macallinka waajibka koobaade saarani waxa weeyaan ardayga inuu jeclaysiiyo qur-aanka oo ardayga qur-aanka uu xiiseeyo ee ma aha ardayga in uu qur-aanka cabsi ku barto cabsi macallinkaa ku dili maanta qolkaa hoos lagugu soo xidhi annaka waagii hore intoo dadka waxaa la samayn jiray amba washamsi baa lagu bilaabi jiray amba macalinkaaba garaaci jiray amba jawaan intoo lagu ridaabaa quraantooyin lagu bixin jiray iyo dhuxunkureeb qofkaasi waxaa lagu dilayaa waa maxay waa qur-aankii baro yacni qofka labadaa la isu barbardhigay haddii aad ka samayn weydo kaasaa lagugu samaynaya qur-aankii muu jeclaanaya cadibaad madaxa ka saaran buu noqonaya ha marka usluubka dadka qur-aanka loogu dhigayo ee loo baraya waa inay ahaato usluub qofka qur-aanka jeclaysiinaysa haddii kale wuxuu noqonayaa khatartiisa ayuu leeyahy walaljaafi canhu aلtaariku lahu albaciidu can اlcamali bihi qofka qur-aanka ka tegey ku camalfalkiisa qur-aanka wuu yaqaanaa waa xaamil اqur'aan waa xaafid اqur'aan waa la yaqaanaa labaatan sano xaafid اqur'aan ahaa waa faatixadoo kale ayuu yahay laakiin kuma camal falo kama muuqato xasan albasri raxmat ullaahi calayhi waxaa laga hayaa inuu yidhi ruba qaari'in lilqur'aani waalqur'aanu yalcanu alla maxaa mid qur-aanka akhrinaya oo qur-aankuna nacdanaya maalin kasta qur-aanku u akhriya saddex jis afar jis shan jis buu akhriya maalin walba qur-aanka in la akhriya soo ajar lagama helo xaraf kasta ajar baad ka helaysaa alxamdu waa imisa waa shan konton ajar weeye hadda intaan lilaahi ba la gaadhin alxamdu soo shan ma tiiba waa toban waa ugu yaraan haddii qofka niyadiisu ay fiican tahay qur-aanka macnihiisa ula socdo waxaa laga yaaba inay noqoto shan boqol shan kun shan boqoloo kun shan milyan inay noqotaa laga yaba waa qofkiyo niyadiisa saaxiibkeen qur-aanka wuu akhrinayaa qur-aankuna wuu nacdalaya xasan albasri waa la yaabay imika waad yaabanta waad yaabtay markaan kuhi qur-aanku qofka qur-aankana wuu akhriyaya qur-aankana wuu nacdalaya wa keyf baa la yihi wa keyfa daaka ya imaam oo sidee bay suuragal u tahay wuxuu ku uhi yaqra'u qowlahu tacaala alaa lacnat اllahi calى اظaalimiin wa huwa min adlami الظaalimiin wuxuu akhrinayaa ilaahay ha nacdalo kuwa aalimiinta qur-aankay ku taallaa nacdasha ilaahay dusha kaga dhacdo kuwa daalimiinta isaguna waa kuwa daalimiinta ka ugu dulmiga badan leh dadka xoolahood uu qaadanaya wuu dhacaya wuu isugu dhufanayaa wuu dafirayaa waana xaafid اqur'aan marka markuu marayo alaa lacnat اllaahi calى اaalimiin aalimiintu so isaga maaha habaarka isaga ayuu ku socdaa marka aljaafi canhu waa ka qur-aanka ka fogaaday ee dhinac uga leexday ee isaga tegay ee ku camalfali waayey kaas xaamilulqur-aanka qur-aanka macnihiisiina aan ku talax tegin ku camalfalkiisiina aan ka tegin ee qur-aanka ku camalfala ee ilaaliya cumar radi allahu tacala canhu waxaa laga hayaa inuu yidhi idaa aradtu an asmaca kalaama allahi qara'tu lqur'aan waidaa aradtu an unaajiya allaha subxaanahu watacaala dakhaltu fi salaa haddii aan doonayo ilaahay inaan maqlo codkiisa iyo hadalkiisa inaan maqlo hadalkiisa inaan maqlo qur-aankumaan akhriya waa hadalkii ilaahay markaasaan qaboobaa haddaan doonaayo ilaahay inaan la la la la la maarata la munaajoodo amba aan la la la faqo haddaan doonayana salaadaan gala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baan le ilaahay baan la hadlaya ilaahayna wuu ila hadlayaa marka markaan doonaya ilaahay si gaara aan ula hadlana salaaduun baan galaa yacni macnayaasha salaadu ay leedahay ee qur-aanku le saasay u fahamsanaayen lakiin innaka xataa keena fiicani qur-aanka markuu akhriyayo gow u akhriya qofku wuu sii deynayaa macnayaashiisii iyo cidda la hadlaysaa cidday tahay iyo awaamirta ku socota cidda ay ka timi iyo cidday ku socota aad iyo aad inooguma dhadhacsana ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mid a wa xaamil qur'aan in la weyneeyo qofka xaamil qur-aanka ahe qur-aanka aan haaliga ku ahayn jaafigana aan ka ahayn qur-aanka aan kuna talax tegin ku camalfalkiisiina aan ka tegin qur-aankii sidii loogu talagalay u haya ninkaasi waxa uu mudan yahay madaxa in la saaro oo la qadariyo loo ixtiraamo wa ikraamu disulaani اlmuqsiti in la maamusoo la sharfo qof kale suldaan kale disulaani almuqsit yacni qofka madaxda ah ee caadilka ah nin madaxa oo dad u taliya oo diinta isla ilaa cadaalad kale ma jirtee wax aan diinta islaamka ahayn oo dhami cadaalad maahe waa dulmi iyo iyo xaqdaro markaa qofka dadka diinta ilaahay ku xukumaya ee muqsidka ee garsoorka ah ee caadilka ah qofkaasina in la maamuuso la sharfaa waxay ka dhigan tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala la weyneeyey qofka maxaad ku weyneynaysaa qofka dee isaga maad caashiqin hebel baa la yidhaahdaayo waa reer hebelna kumaad raacin ee waaad ku waxaad ku raacday qofkanaad ku ammaantay aad ku weyneynaysaa waxa weyne gacanta uu ku hayo saddexdaad adigu fiirso ka hore islaamnimada islaamnimada ayuu ku ciraystay ka labaad qur-aankii buu xambaarsan yahay ka saddexaad dadkuu qur-aanka ku xukumaya marka waa xaajooyin ka baxsan isaga qofka waa xaajooyin isaga ka baxsan marka qofkii suldaanka ahaa amba madaxda ahaa ee caadilka ahaa ee dadka kitaabka qur-aanka ku hogaaminayana in la weyneeyaa waxay ka mid tahay ilaahay weyneyntiisa had iyo jeer ummadaha horumarkooda iyo xadaaraadku inay dhismaan waxay ka yimaadaan agga madaxday ka yimaadaan shacabku had iyo jeer tawjiihaadka iyo tilmaamaha iyo qorshayaashay u sameeyaan madaxdu ayuunbay raacaan haddii fasahaadinayana kuwaasumay raacaan haddii toosinayana kuwaasumay raacaan marka ninkii madaxda ahaa ee ummadda meesha wanaagsan u waday iyo barwaaqada iyo khayrka qofkaasi in la maamuso la ixtiraamo la qadariyo laga dambeeyana waxay ka mid tahay ilaahay qadarintiisa waa xadiis xasana abu daawuud raxmat ullaahi calayhi ayaa wariyey imaam nawowi raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa atibyaan waxa uu ku sheegay xadiiskaasi xasan inuu yahay can cabdilaahi bni camr bn caas radia allahu tacaala canhu cabdilaahi bni camr bni caas radia allahu tacaala canhumaa dheh isaga yaabihiiba allaha u naxariistay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi leysa minaa naga mid maaha man lam yarxam sagiiranaa wayuwaqir kabiirana waa markii imsaadu soo noqdo waa saxaabigii imsaada soo wariyey inta kale aan la soo warina way ka badanta ahamiyadda qodobkani uu leeyahay bay tilmaamaysa in caruurta loo naxariisto waayeelkana la tixgeliyo isku sidhexdeeska islaamka ma ogolo dadku waa inay kala socnaadaan ay kala saaraadaan oo qofka weyne uu xaq leeyahay ka dhexe uu xaq leeyahay ka yarna uu xaq leeyahay dad isdhex socdo la ydhahdo dadku way siman yihiin wuxuunbaa lagu hayaa dimuqraadiyadda baashaa ceebahooda ciidday ka badan yihiin ceebaheeda waxaa ka mid a dadku way siman yihiin rag iyo dumar way siman yihiin yar iyo weyn way siman yihiin caalim iyo jaahil way siman yihiin caabid iyo faajir way siman yihiin laakiin islaamku wuxuu yaqaanaa dadku waa maraatib iyo manaasil way kala duwan yihin mid kastaba meel buu fadhiyaa mid kastaba meel buu degan yahay baabun yabda'u alkabiiru bilkalaami waasu'aal waxa uu bilaabayaa qofka weyni hadalka iyo su-aasha nin yar iyo nin weyne hadday wada socdaan ay xaajo wada leeyihiin ay cid u yimaadaan oo ay la hadlayaan ka weynba hadalka bilaabaya su-aasha waxay ka mid tahay qofka weyn weyneyntiisa amba qadarintiisa ka mid tahay can raafic ibni khadiijin wa sahl bna abi xahamata annahumaa xadaaa waxa ay sheegeen labadaasi anna cabdilaahi bnu sahlin saxaabigii cabdillahi bnu sahl la odhan jiray radia allahu tacaala canhu waa muxaysatu bnu mascuudin iyo saxaabigaa muxaysa la yidhaahdaa atayaa khaybara khaybar inay tageen fatafaraqa fi nakhiili dabeete beerihii timirta ahaa ayay ku kala leexdeen madiinay ka tageen khaybar bay tageen dabeete beerihii bay galeen nina xaggaasu beertu u qaada nina xaggaasu beertu u qaada faqutila cabdullaahi bnu sahlin dabeete waxaa la dilay cabdillaahi bnu sahl mar dambuu ninkii uu waaye markaa muxaysata ibnu mascuud baa waaye cabdillaahi ibnu sahl dabeete wuu raaraadiye wuxu uhi waxaan umi ninkiiyo naftu markaa ka sii baxayso oo dhiigu saa uga hayrafayo oo la dilay ayaanu imid dabeetana dee sheekada waa lasoo gaagaabinayaa ninkii waa lasoo qaaday waa la aasay yuhuuddii baa lagu tuhmay reerkii baa la gaadhsiiyey reerkii baa cid soo diray waxay soo direen fa jaa cabduraxmaan ibnu sahlin cabdiraxmaan ibnu sahl in la yidhaahdo oo ay walaala yihiin cabdillaahi bnu sahalkii la dilay wa xuwaysata wa muxaysata bna mascuudin iyo laba ninoo walaalaho ilmo mascuuda oo xuwaysa iyo muxaysa muxaysana waa la muxayisana waa la ydhahdaa waa laba ninoo walaalahoo isku magaco maga magaca loo kala jiiday ama loo kala dhambalay ilmaadeer bay ahaayeen laba ninoo walaalah iyo ninay ilmaadeer yihiin oo kala dilay ay walaala yihiin ayaa waxay u yimaadeen ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga fatakalamuu fii amri saaxibihim ninkoodii ninkii la dilay laga hadlaya cabdilaahi arrinkiisii bay ka hadleen oo rasuulkay doonaya rasuulka ilaahayow dee ninkii waa la dilay khaybar baa lagu dilay khaybarna yuhuud baa joogteen dee nimankii odayaashaha dhiiggayagii ayaanu uga fadhinaa fabada'a cabduraxmaan cabdiraxmaan baa bilaabay wa kaana asqaru lqowmi waxaanu ah ragga meesha maraya ninka ugu yar hadalka muxuu u bilaabay wuxuu isxigsiinaya dee ninka la dilo oo walaalkii ah oo cabdiraxmaan ibnu sahal waa yahay faqaala lahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam dabeete nabigaa wuxuu ku yidhi kabir kabir weynee buu ihi weynee weynee macnaheedu waa maxay adiga waa lagaa weyn yahay ka weynaha hadda ukaadi wey macnaha ka kaa weynaha hadda adigu ukaadi waa lagaa weyn yahaye hadalka ha bilaabin waxa weeyaan waa dhaqan islaam haddana soomaalidana waa dhaqankeedii somalinka may ahayn marka meel isugu yimaado ninka weyn unba hadli jiray ka yar marka loo ogolaado unbu hadli jiray si kasta ha caqli badnaado ninka weyn baa hadlaya ragga waaweyn baa wada hadlaya dhalinyarto dhe lakin maanta ka warrama shirarka maalmaha ma tagtaan iminka ka ugu yar baa loo taaglaya nananannan idaacaddan hadda adugu eeg odayaashu way yaaban yihiino wixii yar buu odhanaya mid baa ka dhex gelay iskaba aamusaya maba ku sugayaanba aakhiru zaman dhaqan soomaaliyeedna maaha dhaqan islaamna maaha dhaqanka islaamka wuxuu yahay ee dee muslimiinta oo soomaaliyana ay qaateen waa kabir kabir amba kabir ilkabiira ka weyn weynee ka weyn baa kaale hadalkee u kaadi fabada aan idhaahdo markaa qaala yaxya yaxya wuxuu ihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi liyali liya liyaliya alkalaama alakbaru hadalka ka weyni mas-uuliyaddiisa ha qaado ha hadlo fatakalamuu dabeete waxay ka hadleen fii amri saaxibihim ninkoodii arrinkiisii bay ka hadleen cabdillahi ibnu sahl kii la dilay arrinkiisi bay rasuulka alayh isalaatu wasalaam kala hadleen meesha xadiiska uga jeedna waa halkaa imikaynu soo dhaafnaye marka meel laysugu yimaado ixtiraamku wuxuu ku jiraa ninka weyn hadalka in loo daayo isagoo ku ogolaada mooyaane faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam atastaxiquuna qatiilakum aw saaxibakum ma ku mutaysanaysaan ninkaa laydinka dilay biaymaani biaymaani khamsiina minkum waa qasaamo konton nin oo idinka mid ihi ilan ciddii kuma cadda wuxuun baa la hayaa calaamado cidda meesha degan waa waa yuhuuduma meesha degan iyagaa dilay laakiin hebel baa dilo lagu cadayn karaa ma jiro marka haddii nimankana ay dafireen idinkuna ay ku soo taagan tihiin ku dhaarta konton nin oo idinkaydi ka mid ihi ha ku dhaartaan dabeete ninkii odayg ahaa yuhuudda ha lagu yeesho oo markaa diyadiisii nimankaan ku xukunno qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allaahi amrun lam narahu dee arrinkaasi waa arrin aanan arag macnaha dee meeshii ninka ciddii dishay maanan arage maxaanu ku dhaarannaa waxay fahamsanaayeen culayska dhaartu ay leedahay maanta qofku walahi bilahi talah ba iska odhan caadi koobka shaha boqol jeer buu ku dhaaranaya qof wax yar baa la isku qabsanaya saddexdooda bilow markuusa la rumaysan waaye soodana ku celinaya se la rumaysan waaye soodana ku celinaya boqol jeer buu ku dhaaranaya shayga qofkii iyadoo cidiba aanay dhaarsan hadda cidiba waxba aanay weydiin buu ku celinayaa ku celinaya macno lama laha nimankani ninkoodii oo dhintay oo nimankaasi ay u tuhmayaan waliba tuhun xoog badan inay cid kale meesha ma joogtee ayaa waxay dhahan rasuulkii ilaa arrinkaasi anaku maanaan aragoo maanaan joogin kuma dhaaran karray ka dhiganta qaala wuxuu idhi fatubri'ukum yahuudu biaymaani khamsiina minhum dee haddaba khami yuhuud nimanka la yidhaahdaa konton dhaarood ha maraanoo dhiiggii ninka beri ha ka noqdaan oo ha ka dhaartaan iyagu oo dhaartaa qaatoo ninkii waaya qaaluu waxay dhan ya rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow qowmun kufaar oo waa gaale waa yuhuudo waa gaale miyay ka xabayaan bay ka dhiganta way kaga xagaf siinayaane amba waa yuhuudo dhaartooda miyaa la aaminayaa waa gaale dhaartooda miyaa la aaminaya fawadaahum rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam dabeete rasuulka ayaa diyadii ka bixiyey min qibalihi xaggiisa rasuulku diyada wuxuu ka bixinayaa yuhuud rasuulku diyada wuxuu ka bixinayaa yuhuud ninka la dilayna waa ayo waa muslim muslimun maahe waa saxaabi nin saxaabiyaa la dilay yuhuud baa dishay bitaakiid cid kale ma dilin laakiin laguma caddayn karo si markaa aanay xaaladdu usii xumaanoo fitna aanay meesha uga dhicin rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu go'aansaday isagu diyadii inuu bixiyo yuhuuddii baa faraa laga qaaday marka waxay tilmaamaysaa masaalixda iyo danaha ayaa la eegaa mararka inta badan nabaddaa laga taliyaa wanaaggaa laga taliyaa dadka maxaan kala dilahayn maxay isu soo dhaweynaya laga sheekeeya lagama sheekeeyo ku jiqsi socaynkaa ma odhan haa soo adna ku dhadhaar maciinkaasuu yihi ha so kumuu giijin adna ku giiji xagga wanaagsan baa laga eegaa maxaa lagu wada noolaan karaa maxaa lagu wada dhaqmi karaa mashkiladda maxaa ugu sahlan ee lagu xalin karaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu garawsaday iyagu waxay dhahen dhaarta ma qaadan karro oo maanan ogeyn meesha waxa ka dhacay nimanka yuhuudda ahina waa beenaalayaal way iska dhaartaan haddii markaa ninkii ay dileen oo ay dhaartaan oo nimankii odayaashaha la waasiiyo ninkii oo dhaar beena lagu waasiiyo khasaara meesha ku jira xalku markaa muxuu noqday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inuu bixiyo qaala sahlun sahl wuxuu yidhi faadraktu naaqata min tilka alibil waxaan soo gaadhay hal ka mida geelaas ayaan soo gaadhay fadakhaltu waxaan galay mirtadan xero lahum ay leeyihin meelaha geela lagu xidhxidho malaa waynu kala duwannahayo dee halkaas waxay iska ahayd meel saxaray ahayd inanku dee kaliman haysanaa dee geela xera loo oodayaa iska dhex farfadhiisan lakin xilligaasoo kale waxaan qiyaasay inay ahay meela lagu xidhxidho geela markaa meesha geela lagu xidhxidho ayaan galay buu yidhi ambaa xeraba ka soo qaad farakadatnii birijlihaa geelii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo bixiyey hal ka mida ayay haraatiday bimaana wuxuu ku leeyahay sheekada xataa waxaan hayaa geelii qaar baan arkayo xataa qaar babay haraatiyeyba qisada waan wada hayaa wabay gama waxbay gama dhin oo xamaan kala ilaawin ayuu ujeedaa inuu dhahdo meesha waxaa laga fahmayaa hadalka waxaa ku horeynaya amba midigta ha xigo amba bidixda ha xigo ama bartanka ha fadhiya ninka weyn baa ku horeynaya waa loo deynaya mararka qaar qadarkaa la eegaa dadka dadka qadarkooda iyo miisaankooda dadka meesha jooga haddii ay yihiin dadna ay dad aqoon aqoontooda ay hooseysa ay tahay qaarna aqoon fiican ay leeyihiin aqoon shareeca meesha ay marayso qofkaa qadarka iyo qiimaha qur-aanka ninkii xaafidal qur-aanka baa ku horeynaya laakiin isaga laftiisu waa inu xishoodo marka la ha kaasaa iga weyn hebel baan u daayey mar kasta marka waa in lagu soo celiyo qofkii weynaa xadiisku waa xadiis saxiixa imaam albukhaari raxmat ullaahi calayhi iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja abu cawaana culimo fara badan baa soo warisa waa xadiis saxiixa masaa'il fara badan oo fiqiga ayaa ku jira waxaa la isweydiye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam meeshan ma ma garsooruu ahaa mise mufti buu ahaa soo ma kala duwan labadu qaadi buu ahaa mise sheekh wax la weydiinaya ayuu ahay markaad tidhahdo ninka hebelcaynkaas igu sameeye maxaa aan ku dhahdo waa xaaraan miyaan fulinaya wixii aan uguma fulinayo ninka muftigaa wuxuun baa la weydiiyaa su-aal baa la weydiiyaa su-aashana uu ka jawaabaa laakiin garsooraha marka la isula yimaado waanuu ka jawaabaa waanuu fuliyaa adaa gar daran xoolii u celi hadduu gerigerileeyo waa lagu tuuraya waa laga soo qaadaya xoolihii markaa garsooruhu waa nin dee awood leh muftiguna isagu wuxunbuu sheegaya xukunki waa wadaad meel iska fadhiya markaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam meesha tani imaka waa la isweydiinayaa ma waxay ahayd ma mufti buu ahaa mise qaab garsoor buu ahaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam qaab garsoor ayuu ahaa sababtu waxay tahay laba meelood baa laga eegayo cidda saaxibulxaq waa iyo saaxibulxaqi waa iyo waa cabdiraxmaan ibnu sahl waa ninkii walaalkii la dilay rasuulku hadalkii wuxuu siiyey inaadeerkii marka la doodaya qofku uu doonaya wixiisa inuu sheegto ninka ugu xigaa sheeganaya wixii isagoo qof wakiisho mooyaane hebel baa ii sheegay wakaasa i wakiila amba looyar buu leeyahay amba dee oday garta yaqaano oo wixii dee si fiican u sheegayo aftahana buu u dhiibanaya sidan oo kale laakiin aslan waxaa iskale qofka xaqu uu ka maqan yahay qofki qofka laga dilay ee u xiga ayaa hadlaya rasuulku wuu ka joojiyey wuxuu siiyey nimankii waaweynaa taas waxay tilmaamaysaa markaa meeshii garsoorma jirina waxay ahayd su-aal rasuulka la weydiinayo talabaadna dee ikhtiyaaraadkan rasuulka uu gelinaya kan sameeya waaya tan kala sameeya iska day anigaa waa bixin doonee masaa'il fara badan baa ku jira lowskii baa ku jira qasaamadii baa ku jira ilaa akhirihaa baabun idaa lam yatakalam ilkabiiru hal lilasgari an yatakallama dadkii haddii su-aal la weydiiyo oo kii weynaa iska aamusu hadli waayo ka yar ma hadli karaa isagoo la isla wada aamusaya can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu hi akhbiruunii waxaa ii sheegtaan bishajaratin geed asxaabtuu rasuulku shirabayaa amba uu imtixaamaya asxaabtuu saa u fadhido maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu ku hi bal waxaa ii sheegtaan hal xidhaalo maaha waa masalo diina wey akhbiruunii waxaa ii sheegtaan bishajaratin geed miluhaa milu lmuslimi muslimka oo kale ah muslimka shabahda dhirtu waa noocye siday bni adamkuba noocye u yihiin ayaa dhirtun ay noocye u tahay xadiis kale rasuulku calayhi isalaatu wasalam qofka muminka in qur-aanka akhriya iyo qofka muminka in qur-aanka akhriyin qofka munaafiqa ah ee qur-aanka akhriya iyo munaafiqa qur-aanka aan akhriyin baa rasuulku wuxuu ku kala shabahay dhir kaasi waa geed kaasoo kale kaasi waa geed kaasoo kale kaasi waa geed kaasoo kale halkan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa ka warantaan geed shabaha qofka muslimka ah tu'tii ukulaha ay tucdii amaraha oo midhaheeda bixisa kulla xiinin wakti kasta biidni rabbiha gu iyo jiilaal maaragtay dhasha oo aan lahayn waa iminkani waa guyo midho lama hayee roobbaa la sugayaa waa waa xagaa waa kan waa dabaylo waa kulayl aan lahayn walaa taxutu amba walaa tuxatu walaa taxutu dhe aanay daadan waraquhaa caleenteeduna aanay dhicinba geedkaa ka sheekey geedkaasi waa geedka geedka caleentiisuna aanay ka daadan xilli kastana dhala geedkaasi waa kii geedkaasi wuxuu shabahaa muslimka e geedkaasi waa geedkee asxaabtii way aamuseen ragoo baa meesha fadhiya abubakar baa fadhiya cumar baa fadhiya asxaabtii waaweynada o dhan baa meesha fadhida shib waa la garan waaye cabdillahi baa sheekeynaya wuxu uhi fawaqaca fii nafsi waxaan is nafteeda waxaa kusoo dhacday annakhlatu mala waa geed timireedka mala waa timirta geedkaasi mala waa timirta anaa isli buu yihi nafteedaan saa ku ihi fakarihtu markaasaan dhibsaday an atakalama inaan hadlo haddii edab teeg waan gartay waanu gartay waana agga dambe ku sheegi doonaa wuu gartay maaratay su-aashii fakarihtu waxaan dhibsaday an atakalama inaan hadlo waayo maxaad u dhibsatay wa ama abubakrin wa cumar lannu meesha waaa jooga ama meesha waxaa jooga abubakrin wa cumar abubakr iyo cumar baa meesha jooga maadaama raggaasi meesha ay fadhiyaan inaan ka dhex hadlo way la noqon weyda falamaa lam yatakalamaa markay hadli waayeen ay dadku iska wada aamuseen ee su-aashii la garan waayey anna ay saa igu dhex wareegeysanayso qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi hiya nakhlatu waa geedka timirta ah falamaa kharajtu maca abi markaan aabbahay la soo baxay cumar aanu isa soo raacnay qultu waxaan ku uhi yaa abati aabbo waqaca fii nafsii annakhlatu markii rasuulku su-aashiina weydiiyey waxaan isiri malaa waa geetimireedka qaala wuxuu ihi maa manacaka an taquula hadda maxaad u sheegi weyde maxaa ku aamusiiyey low kunta qultahaa kaana axabba ilaya min kada wa kada inaad maalintaa kelmadda inaad tidhaahdo haddee rasuulka ilaahayo waa geetimireedka ayaan ka jeclaan lahaa waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas dee ninku inankiisa wuu jecel mogtay meel inu ka soo muuqdeen hebel iyadoo dadki wax wadagelan hebel baa gartay kaasi waa kaygii yaraa mogta buu leeyay kaas waa kaygi yaraaboodhanay oo dee waa ibni aadamkaa iska jecel markaa wuxuu yidhi haddaad odhan lahayd aad kelmaddii la wada garan waaye haddaad garan lahayd waxa weeyaan wax kasta waan ka jeclaan lahaa qaala wuxuu uhi maa manacanii wax kale imay diidina waxa ii diiday ilaa lam araka walaa abaa bakrin takallamtumaa fakarihtu waxaan arkay adiga iyo abuubakaroo aan hadalo dabeete hadalkii baan karaahiyeystay waa tarbiyad la soo siiyey cidlo kamuu soo qaadan rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ka maqlay gurigoodana wuu ku arkay qofka yidha haduu meel fadhiyo xataa isagu hadduu wixii garanayo inuu iska aamuso dadka waaweyn inuu daayo cumar radia allahu tacala anhu kumuu canaanan markuu yihi markaan arkay ninkoo aan hadalo rag waaweyna ayaan xishooday ma odhan maxaad ka xishoonaysa ma wax laga xishoodaaba waxaas nacasiyo xumi ya maad sheegtid ma odhane cumar wuu garaabay wuu ka aamusay marka wuu ka aamusay waxaa ku jira markaa meesha waa ti imikanu sheegino dee baabka iyo xadiiska iyo baabkubaabay isleeyihiin dadka waaweyne hadday aamusaan oo wax dadkao dhami ay wada la soo wada taagan yihiin hala soo boodin yaana odhani wallahi ninkii hebel dadkii waaweyna waxay garan waayeen ayuu gartay ammaan maaha ammaan maaha haasha waay waad kusii daysay haye waa tahaybe waa tahaybe iyo in kale baaraka allahu fiik ha way kala duwan tahay dhaartan la yidhahda qasaamada iyo iyo dhaartan waxyaabaha la isku qabsado labada qof labada qofe wax isku haysta rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuu caddeeyey midna wuxuu hi waxaa ku saaran dhaar nina waxaa ku saaran inaad markhaatiyaal la timaado yacni haddii nina aan dha hebel waxaan ku leeyahay ninkan hebel lacag baan amaahiyey ismaaciil lacag baan amaahiye baan idhi ismaaciilna wuxuu ihi imuu amaahin waa beenti aniga maxaa la iga rabaa albayinatu cala almuddaci aniga markhaati baa la iga rabaa markhaatigaas wuxuu noqon karaa hebel iyo hebel baa ogaa wuxuu noqon karaa waraaqan kala saxeixnay walyamiinu calaa man ankar ninka dafirena waxaa laga rabaa dhaar baa laga rabaa waxaan soo helay hal markhaati waan ku dhaabadayn karaa dhaarti fii bacdi ayaan way soo noqon kartaa oo culimadu waxay idhahdaan qofku cayn ka somaa soo hebelo arrinkaas ma diidin ha may anaa kusiina igu dhaaro wuu ku dhaaran karaa madaahibta qaar baa saa qaba oo qofka hadduu yidhahdo anigu may hebel ku dhaaran maayo wax badan bayna dhex marmaraye waxaan ma fahansane anigu y markhaatinimso maaha anigu ka dhaaran maaye adigu hebelow ku dhaaro anaaba ku qancaaye madaahib badan ba waxay qabtaa in lagu dhaarinayo qofkii oo dhaartii uu qaadanayo kii ay kusoo noqonayso markii markhaatiga hadduu waayey isna uusaa ku qaadanaya culis kuma jira marka qasaamaduna waa saasoo kale waxaa ka mid tegeysaa haddii la waayo way ku soo wareegeysaa waa yahay xadiiska aynu haynay imika ee cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma muhimaddiisu waxay tahay un taa aynu sheegnayo haddii dadku ay meel isugu yimaadaan oo waayeel iyo dhallinyaro ay isugu jiraan oo hadalka loo qaybiyo oo waayeelku hadalkii uu qaadan waayo ninkii dhallinyarta ahaa iyadoo loo ogolaada mooy ama la magacaabo mo mooyaane sidaa cabdilaahi bni cumar oo kale afkiisa ha haysto waa idabta islaamka waa in la isixtiraamoo la isqadariyo la kala dambeeyo haddii waxaa la isweydiinaya ogo waa su-aal diine bartan ku taala waa su-aal diine hadday dhaqan tahay kaba si daran haddii waxyaaba addunya ay tahayna kaba sii fog marka waxay u baahan tahay guud ahaanuun istixgelinta iyo isqadarinta baabu taswiid alakaabiri taswiid waa in mudane laga dhigo in la boqro amba madax in laga dhigo alakaabiri dadka waaweyn can xakiim ibni qays ibni caasim ana abaahu xakiim wuxuu yihi aabbahay qays ibnu caasim ayaa awsaa dardaarmay cinda mowtihi markuu sii dhimanayay wuxuu la dardaarmay baniihi ubadkiisii inamadiisiba isugu yeedha markuu sii dhimanaya baa dardaarankii dardaaran badan buu bixiyey dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa faqaala wuxuu yidhi itaqu llaha ilaahay ka cabsooda dardaaranka soomaalida ka warrama markuu ninku dardaarmayo alla ka baqdo salaada ogaada may dhahdaa markaba wuxuu toos u gelaya xaalkii adduunyo halkaa geel waa intaas hashaasi waa ha dhibaato badan halkaa adhiga caruurta islaanta halkaa joogta waxyaabuu qarqarinaya buu sheegay halkaasna yar baa ku liqaansanayd waxyaaba badan wax laakiin diin ku saabsan yaa la kacabsi iyo aakhiro dardaarankeena had iyo jeer ma soo galaan dad soomaaliya waa la sheego salaad ku dardaarmay ubadkooda salaaddan idinku oyga yidhi way jiraan laakiin waa inagu naadir ittaqu llah horta ugu horeyn alla ka baqdo alla ka cabsooda wasawiduu akbarakum kiina idinku weyna boqra oo talada u daaya ki idinku weyn talada u daaya fa ina alqowma sababtu waxay tahay ninkani waa nin waayo araga wuxuu ihi fa ina alqowma dadku qoomku idaa sawaduu akbarahum ka weyn hadday boqraan oo talada ay u daayaan khalafuu abaahum aabbahood way ka dambeeyaan bimacnaa aabbahood wuxuu u dhigay yani dhaxalkaasi wuu sii waaraa oo dad jira ayay noqdaan wain sawaduu askarahum kooda yar hadday boqraan oo kii weynaa kii yaraa hoos yimaado oo kii yaraa amro asraa bihim daalika fii akfaa'ihim waxa uu ku beeraa kufka kuwa la midka ah inay liidaan asraa bihim daalika arrinkaasi waxaa ku liida akfaa'uhum kuwooda la kufka kuwooda maaragtay qayrkood ayaa ku dhaliilo ku caaya wa calaykum bilmaali allahayaay xoolaha ogaada buu ku leeyahy wacalaykum bilmaali maalka iyo xoolaha tabcashadooda ogaada wastinaacihi iyo samayntiisa inaad xoola samaysaan oo aad dhaqataan sababtu waa maxay inagu xoolaha maxaynu samaysanaa dee waxyaaba fara badan oo qaarna fiican tahay qaarna ay wanaagsan tahay isagoo xaggii ficneed buu ka eega wuxuu yidhi fa inahaa iyadu maxaa kaa idiin qoray idinka haye manbahatun lilkariim soo maaha wayustagnaa bihi can اlla'iim ha saas weeye fainahu xooluhu fainahaadu markaa waa waxay qalad bay noqonaysaa fainahu shaal yani xaaladdu waxay tahay yani xaaladdu wa sababtu waxay tahay manbahatun lilkariim qofka kariimkaa qof baraarugsan oo soo jeeda ayay ka dhigtaa bimacnaa waxa weeyaan qofkii kariimka ahaa haddaanu waxba haysano oo faqiiru yaho dayn lagu leeyahay waxa laga inaan madaxa kortaagi karin oo habradaa suuragala marka waxay ka dhigan tahay manbahatun lilkariim qofka kariimkaa qof soo jeeda oo maaragtay baraarugsan ayuu xooluhu ay ka dhigaan wayustagnaa bihi can illa'iim ka liitana waa lagaga maarmaa mid liitoo xoola haystaa ku addoonsan maayo waiyaakum waxaan idinka digayaa waa mas'alat annaas dadka inay wax weydiisataan baryootanka iyo shaxaadka iska ilaaliya fa innahaa min aakhiri kasbi arajul taasi qofka ibni aadamka waxyaabaha uu kasbaday ee soo gala waa waxa ugu dambeeya yani waxa ugu xun buu ujeedaa waxa ugu xumi waa qofku intuus qof kale u yimaado hebelo waxaasiy waxaasaan kaa doonaya hebelo waxaasiy waxaa isii amba sababee amba toos u weydii dee inaka wixina waa sabab miidhan moogta maanta qofkuu soo alifaya ohanaya waxaan doonayaa hebelow ee arrinka noocaasa igu yimi maanta oo xaalad noocaasa baa taagano si aad markaa qofkii beritana haddana midkii midaan ahayn buu haddana sheegayaayo kan saa haddama mid kale ma markaa ha sababeeyo qofku ama ha idhaa warniyo xaaladdu way igu xun tahaye bal kaali maanta wixii dhiib su-aasha iska ilaaliya waayo waa waxa ninku uu kasbado ee soo gala waa waxa ugu dambeeya wax badan baa ka horreeya yacni waidaa mudtu haddaan dhinto falaa tanuuxuu ha barooranina falaa tanuuxuu ha barooranina fainahu sababtu waxay tahay lam yunax calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam looma barooran lagama dul ooyin ee haga dul ooyina waa nin muslimah oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo dhaqankiisa iyo dadkii wanaagsan noocay ahaayeen kala garanaya waidaa mudtu haddaan dhinto fadfanuunii igu aasa biardin dhul igu aasa laa tashcuru bidafnii oo aanay dareensanayn oo aanay gelanahayn oo aanay ogeyn bakr bnu waailin bakr beesha la ydhaha beeshaasi xabaashayda meeshay tahay yaanay ogaanin ragga waxbaa soo kala maray soo maa fa innii kuntu uqaafiluhum fi ljaahiliya waayo sababtu waxay tahay xilligii jaahiliga ahaa ayaan muqaafalo ku samayn jiray uqaafiluhum waxaa lagu macneeyey culimadu ay ku macneeyeen haddii sharaxa haddii la eego yacni col baanu ahayn dabeetana waan yasi jiray dad aan macno lahayn oo kale ayaan ayaan ka soo qaadi jiray waayahay ama waxa weeyaan col baanu ahaynoo waanu dagaalami jiray amba khaflad baan ku qaban jiray khaflad baan ku qaban jiroo iyagoo iska demanoo waxba aan ogeyn ayaan col gelin jiray fii bacdi alaxyaan taasaan markaa macnaheedu ugu xoog badan waan iska haafil baan isaga dhigi jiray oo maan waan macno tiri jiray waxa labada ka godob weyn dee waan geli jiray habeen madow baan geli jiray iyagoo aan isugeyn ayaan geli jiray markaa nimankaasi wax kastaaba waa ka suuragale nimankaasi meesha laygu aasay yaani ogaani waxyaabahan kaloo dham inama khuseeyaan maxayna khuseeya inaka waxayna khuseeya dadku markay isu yimaadaan qofkooda weyn haddii dee xaggii maskaxdii iyo taladii iyo arinkii iyo waayeelnimadii hadday ka sinmaan qofka weynaantiisu waa ina waxu guyso daadiisu waa ina waxu jarto qofkaasi waa qof weyn qofka inoogu weyn talada in loo daayo hebelo arrinkaadaanu kuu dayni xataa haddii dadka qaar ay ka caqli badan yihiin ilan taladii waa la wada leeyahay waa inuu kana la ag garab taagna kana la ag taagnaado laakiin qofka weyn talada had iyo jeer in loo dayo amba dadku urur ha ahaadaan iyo kooxo iyo jimciyado ama reer ha ahaadaan hoose walaalo isu yimi qofkooda u weyn talada had iyo jeer inay la sugaanay ku ixtiraamaan waa dhaqan hore iyo dhaqan dambe waynankii sheegno had iyo jeer dhaqankii carabtii hore iyo iyo dhaqanka soomaalidu wuu isa soo galaa aad buu isugu dhow yahay marka qofka weyn had iyo jeer talada in loo daayo insha allahu tacala kasmacaa wa ku daynayna waa mahadsantihiin sali allahuma waslama wba